deeqdan la kuwareejiyey maamulka somalilan iyo weli banaanka talagalay bulshada iyo saameyntii abaarta iyo isbedelka cimilada sidii lindiirsii lacayay maadaama qaarsho iyo daruufo shargadisan wajahayaan munaasabad koowan lagu qabday magaalada berbera ayaa la kashal wareegay deeqdan oo markaasi naska jarti raashinka noocyadii shalgadisan gudoomiyaha magaalada berbera iyo marka hore tahibahan kumahnagi deeqdan iyo hadiirsiyana
waxaan ku faraxsannahay xiriirka somalilan iyo taiwan ka dhexeeya iyo wada shaqaynta wanaagsana ka dhexaysa waxaanu insha allahu ballan qaadaynaa inaanu taiwan wixii ay somalilan gashato iyada ka maali doonto waayo dalkan waa dal horumar isu diyaarinaya waa dal dhaqaale iyo hanti badan ilaahay subxana watacaala uu siiyey markiisa waa celin doonaa taiwanna waa abaalgudi doonaa insha allahu waxaa kaloo aan aada ugu mahadnaqayaa faysacal sheekh oo hay-addan qaranka gacanta ku haya runtii ku shaqaynaya nidaamkii siyaasaddii qaran ku shaqaynaya inuu mar walba u raadiyo dadka reer somalilan ka hor intaana wax ku dhicin wixii loo heli karo meel kastaah laga raadiye inuu kayd qaran sameeyo soo ku shaqaynaya siyaasadda madaxweynaha qaranka jumhuuriyadda somalilan mar labaad mar saddexaad waxaan ku faraxsannahay deeqdan ay taiwan soo dhiibtay oo aan ahayn tii koowaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad tobanna gudoomiyaha gobolka saaxil iyo sheegay intii raashinkan iyo diirsii doonaan cidii lankataalgali soona dhinihii kale sheegay inta deeqdaan lankataalgali ilaa iyo toban kun oo qoyse waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa maanta safiirka iyo gudoomiyaha hay-adda tiu maanta safiirka taiwan halkan inagu wareejinayo raashinkaa deeqda ee saddexda boqol ee tan oo toban kun oo qoys loogu talagalay ay inagu wareejiyaan oo ah runtii bariis qiimo badan leh mana aha markii ugu horreysay ay taiwan somalilan soo gaadhsiisa gargaar gargaarkaasi oo loogu talagalay dadka abaaraha ay ku soo barakacay ay saamaysay waxaan ballan qaadaynaa runtii inaanu raashinkaasi uu gaari doono hay-ad ahaan iyo gobol ahaan nagoo iskaashan doona dadka loogu talagalay iyagana aada baan ugu mahadnaqaynaa deeqdaasi iyo kuwii hore ayna siiyeenba waxaan leenahay tankiyo faysal cali sheekh gudoomiyaha hay-adda ka diyaargarowga aafooyinka ama masiibooyinka somalilan ayaa usina meelasay ku hadali marka horeya umahanagi taiwan oo deeqdaan ha deersid soona sheegay in iyo jirana bulsho badan oo baahan in deeqdoon la deersiyaa waxaan aada iyo aada runtii ugu mahadnaqayaa dowladda taiwan oo uu ka wakiil yahay safiir ambastor alam iyo dhammaan staafka safaaradda un dhammaantood runtii aada iyo aada ugu hambalyaynayo mar walba gargaarka iyo waxqabadka muuqda ee ay somalilan la qabtaan khaasatan wada shaqaynta dhow ee aanu la leenahay dowladda taiwan iyo safaaraddaba manaha markii u horreysay maantana waxaanu ka guddoonnay saddex boqol oo tan oo bariisah iyo simbaly help foundation oo iyana alaabooyin kale oo cunno iyo iskugu jira alaabooyin kale aanu ka guddoonnay iyadana aada iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay dowladda taiwan waan idiin ognahay manaha markii u horreysay runtii ay caawimo ina soo gaadhsiiyaan marar badan bay runtii caawimo ina soo gaadhsiiyeen meelo fara badanna runtii dowladda taiwan way naga caawisay sida doorashooyinkaa ka mid ahayd electioniska ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dhinaca caafimaadka covid nkiibaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dhinaca educationka dhinaca teknolojiyadda dhinaca baadhista iyo iyo qodista shidaalka meelahaasoo dhami runtii waa meelaha iyo kuwa humanitarianka oo runtii haddana ay laba milyan maalin dhaweyd ay wasaaradda maaliyadda runtii ay ku wareejiyeen marka aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa dadaalka iyo mar walba garab taagnida ay dowladda taiwan ay garab taagan tahay somalilan waana ugu mahadnaqaynaa waana ka guddoonnay annaguna waxaanu ballan qaadnaa sidii horeba dee aanu u gaadhsiin jirnay inaanu dadka baahan aanu gaadhsiino